ayuub cutubka toban iyo afaraad ninkii naagu dhashaaba cimrigiisu waa maalmo yar iyo dhibaato miidhan wuxuu u soo baxaa sida ubax oo kale oo haddana waa la gooyaa oo wuxuu u cararaa sida hoos oo kale oo inaba siima raago haddaba mid sidaas oo kalaad indhaha u kala qaadaysaa oo ma anigaad xukun ila soo gelaysaa bal yaa wax wasaq ah wax nadiif ah ka soo bixin kara xataa mid qura oo saas yeeli karaa ma jiro maxaa yeelay dadka cimrigiisu waa go'an yahay oo inta bilood oo uu jirayo tiradoodana adigaa haaya oo waxaad u dhigtay sohdin uusan dhaafi karin bal ha nastee isaga ka sii jeeso ilaa uu cimrigiisa ka dhammaysanayo sida shaqaale maalintiisa u dhammaysto waayo geed dheer haddii la gooyo rajuu leeyahay inuu mar kale soo biqlo iyo in laantiisa curdanka ahu aayan joogsan inkastoo xididkiisu uu ciidda ku dhex gaboobo oo ay jidhiddiisana dhulka dhexdiisa ku dhimato biyaha urkooda ayuu ku biqli doonaa oo waxaa ka soo bixi doona laamo curdan ah oo dhalato la moodo laakiinse ninku wuu dhintaa wuuna iska baabba'aa oo ninka naftu waa ka dhacdaa oo bal xaggee buu joogaa isagu biyuhu badda way ka dhammaadaan oo webiguna waa guraa oo waa iska engegaa sidaas oo kalaa dadku u jiibsadaa oo mana uu kaco oo jaaray samooyinku wada baabba'aan iyagu sooma toosi doonaan oo hurdadoodana kama kici doonaan haahe bal maad shi'ool igu qarisid oo bal maad meel qarsoon igu haysid ilaa caradaadu dhaafto oo bal maad wakhti go'an ii qabatid oo aad isoo xasuusatid mar hadduu nin dhinto miyuu soo noolaanayaa maalmaha dadaalkayga oo dhan waan iska sugi lahaa ilaa uu isbeddelkaygu yimaado waad ii yeeri lahayd oo anna waan kuu jawaabi lahaa oo adna waxaad damac kaa geli lahaa shuqulkii gacmahaaga laakiinse haatan waad tidhisaa tillaabooyinkayga balse miyaadan dembigayga isha ku hayn xadgudubkaygii kollay baa lagu xidhay oo xumaantaydiina meel baad ku dhuujisay oo sida xaqiiqada ah buurtii dhacdaa waa baabba'daa oo dhagaxiina meeshiisii wuu ka dhaqaaqaa biyuhu dhagaxyaday lisaan oo daadkooduna wuxuu qaadaa ciidda dhulka oo adna sidaasoo kalead u baabbi'isaa bini'aadmiga rajadiisa weligaaba waad ka adkaataa isaga oo isna wuu iska baxaa oo jaahiisa waad beddeshaa oo waad iska dirtaa isaga wiilashiisa waa la sharfaa laakiinse isagu waxba kama oga oo haddana hoos baa loo ridaa laakiinse isagu waxba kama garto iyaga laakiinse xanuunka jirkiisa oo keliya buu gartaa oo nafsaddiisa oo keliya ayuu u baroortaa